Daafurka higsiga qarni-jirka labada kun iyo lixdanka Soomaaliya oo ka kooban toddoba qorshe qaran oo shan sannadle ah ayaa weliba diiradda saaray sidii Soomaaliya iyo Kanada lahayd dal midaysan, xooggan, nabdoon, waana ku mid ah waddamada dakhliga dhexe meelo sare kaga jara marka la fiiriyo sanadka labada kun iyo lixdanka. Munaasabadda daafurka higsiga qarni-jirka labada kun iyo lixdankii weliba daafuray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wali ku qayb galay ra'iisul wasaaraha, wasiirro, xildhibaano, aqoonyahano, wakiilo ku dareertay beelaha caalamka, wafdi ku dareeray qaramada midoobay iyo marti kale oo ku shal dareertay maamul goboleedyada. La taliyaha arrimaha dhaqaalaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ahna guddoomiyaha Golaha Dhaqaalaha Qaranka Xasan Aadan Hoosow ayaa sheegay in Soomaaliya haddii adeerta horumar iyo kobac dhaqaale oo waara waliba miro dhalay qorshaha higsiga qarni-jirka labada kun iyo lixdanka.
mudane madaxweyne maahmaah afmaaya jirta oo dhahaysa wal dogongaastaga dhurti iyo dadaangna walgeykordha helika aaleh oo la micnaha waxuu qof muddo ka shaqaynayay qof doqona laga yaabay inuu is yidhaahdo hal maalina lagu sameeyey waa wax loo dhabar adeegay runtii dhabar adeegana meeluu ka bilowdaa sida aad aragteen hiigsigan wuxuu ku salaysan yahay dhowr mabda oo muhiim u ah kow in qiyamkeena lasoo nooleeyo in xal walba oy soomaaliya aan rabno inaan ku xallino uu gudaheenna ka yimaado iyo in qof walboo naga mid a uu ka shaqeeyo danta qaranka danta qaranka maxay tahay runtii meel aan hadda gooni uga akhrino male laakiin sidaan isfahamsiinay intaan cilmi baarista ku jirnay waa kow qof walba soomaaliya inuu ka shaqeeyo badbaadada dalkan survival of the state uu ka ilaaliyo wax walbo halis ku ah labo waa in wanaagsanaanta ama in muwaadinka soomaaliyeed danihiisa laga shaqeeyo iyo caafimaad dafqabkiisa saddex waa in la ilaaliyo dalkeenna muunadiisa imijkiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare iyo weliba wasalinihii kiishe xusey in soomaaliya haddii ay ku gudubtay marxaladii jahwareerka iyo qalaasaha iyo isjiidjiidka arrimaha siyaasadda welina uus sheegay inta hadda soomaaliya in gudubtii tanaasul iyo horumar taasniyata waddada keliya lagu diiri karo higsiga qarnijirka labada kun iyo lixdanka haddaan nahay dadka soomaaliyeed waa jid inaga soo saaraya sarvaivalnimada iyo inaan nolol inaan noolaanno inaan ku ekaanno oo ina gaadhsiinaya ama inagu ridayay jidka horumarka waa jid qaybsanaanta iyo khilaafka iyo kala qaybsanaanta inaga bixinaya oo ina gaadhsiinaya midnimo dhab ah waa jid inaga saaraya inaan gargaar ku tiirsanaanno oo ina gaadhsiinaya inaynu inagu isku fillaanno jidkaasi jid sahlan ma aha aragtidan madaxweynaha ayaa ina gaadhsiinaysa ina siinaysa dariiqa loo marayo waxay inoo sheegaysaa meesha aan doonayno inay soomaaliya joogto boqol sano marka laga joogo xorriyaddeenna lixdankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo daafuray higsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka iyo unkumahnagi guddiga dhaqaalaha oo ka shaqeeyaha mashruucan usoona sheegay inta soomaaliya hiigsta ay tahay milooyin waaweyn sidii dalka lanku saaro lahaye caqabadaha muddada dheer ka jari maanta waa maalin aan soo gaarnay oon ka soo gudubnay meel aan dhihi jirnay waxaan rabnaa inaan aan samayno vision la yidhaahdo inaan samaynaan rabnaa oo muxuu yahay iyo definitionkiisi iyo ujeeddooyinki wixiisa aan ku mashquulsanayn markii dambe xafiiska economic commissionka economic councilka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu qaaday ou cilmi baaris iyo faysiskii aan arkayno o dhan uu soo wada marsiiyey soo daadiyey maanta meeshaan keenay intii ka soo qayb qaadatay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa si gaara waxaan ugu mahad celinayaa bogaadinayaa doctor xasan hoosow iyo tiimka counsilkiisa ku jiraan leeyahay dhallinyaro waa mahadsantihiin waxa yaryar ee tallaabooyinka yaryar ee baby stepska ee aan qaadayno haddaanan aqoonsanin oo aanan jeclaysanin oo aanan ku raaxaysanin haddaan orodana orodkeenna tallaabooyinkiisa dhaadheer ma ku raaxaysanayna mana aqbalayno soomaaliya maanta meesha ay joogtaa meel aad iyo aad u fiican waayo tareen aan raacno bas aan raacno diyaarad aan raacno laakiin meela destination aan leenahay inaan gaarno laba kun iyo lixdan destinationkaasoo sidaa hadda loo dhimay si ay taas u dhacdo waxaa keliya caqabad nagu noqon karahay waa laba waxyaabood amniga iyo siyaasadda siyaasadda weliba siyaasadda deganaanshiya la-aanta siyaasadeed waa caqabadana haysataahay muddo soddon iyo shan sano ah hiigsiga qarnijirka labada kun iyo lixdanka markii soomaaliya buusinta boqol sana xornimadii kureeda ayaa ah doo la hiigsaday intii yuulal badan laka guduba hooyan ku horayta iska filnaansho oo dhini walba ee